iyo safar masalan nin baa daar kiraystay markuu daartii kiraystay ee muddadii la kala qortay lacagtii uu bixiyey ama laga heshiiyey ayaa safar ku yimi war safar baa igu yimi ijaaradii waan fasaqaya ama waa fasaqantay ma soconayso waxa kale oo iyadun la mida waa maradii musta'jirin daabatan lisafarin nin baa daabo wuxuu u kiraystay safar inuu ku safru meel ku tago ninkii baa xanuunsaday oo dhuliyaal noqday daabadana inuu ku safru meel ku qabtaa buu doonayay kaana kuma fasaqmayso macnaha arrimahanoo dhammina waxa weeye shaygii macquudu calayhiga ahaa ee la kala kiraystay ee heshiisku ku dhacay wax khalal iyo wax dhibaati kuma imanin ee ama kii kireeye ama kii kiraystay unbaa khalalku ku yimi waxa markaa u suurtagala dee cid kale inuu naa'ib samaysto hadduu isagu daabadii kiraystay dee nin kaleba ha kasii kireeyo ha yidhaahdo war adigu si wadu isagu xanuunsaday haddii isagu de gurigii ka safray dee cid kale ha geliyo taas oo dhan baa suurtagal ah mar haddii aanay shaygii macquudu calayhigaa khalal ku imanin ijaaradii ma fasaq mayso walow istaajara hadduu kiraysto ardan dhul ayuu liziraacatin u kiraystay inuu beerto fazaraca waa beero zarcii baa soo booday fahalaka zarcu bijaaixatin musiibo ku dhacday ayuu zarci ku halaagsamay laysa lahu lfasqu fasaq ma leh walaa xadu shayin shay rididii na male min alujrati ujrada xaggeeda inuu ka rido waxa uu sheekhu leeyahay masalan nin baa wuxuu kiraystay low istaajara ardan dhul buu kiraystay hal higtaar ama laba higtaar boo liziraacatin inuu wax ku zarcado oo arbiki iyo galley iyo wax ka beerta ayuu zarcday ayuu u kiraystay fa zarca zarcii buu ku ridayoo isagoo dabeedna uu saa u urhuray u soo baxay ayaa fahalaka azarcu bijaaixati balaaya musiiba ku dhacday daad baa qaaday kulayl baa ku dhacay qabow hamadi baa ku fadhiistay ayax baa ku degay waxbaa ku dhacay gow wixiiba halkii bay ka baxeen falaysa lahu lfasqu fasaq male markaa ninki inuu fasaqdo ma laha walaa xadu shay min alujra inuu yidhahdo war haddaynu ku heshiinay boqol kun haddaynu ku heshiinay aafadaasina igaga dhacday dee konton kaasun qaado taana ma laha maxaa yeelay dee shayga la kala kiraystay waxayd manfacada dhulka manfacadii dhulku hadda waxba ma qabto zaracii ninkan kiraystay unbaa balaayo ku dhacday dee zaraca ninkana kamuu kiray ninkanie isagu dhulkiisaoo intifaac labuu kiraystay laakiin masalan haddii ay dhibaatadaasi ay dhulkii wuxu geysato masalan daad xoog leh ayaaba soo maray daadkii xoogga lahaa wuxuu keenay inuu labeentii dhulka oo dhan qaado meeshiina niis soo dhigo oy waxbaba ka bixi waayaan maxaa markaa imanaya fasaq baa imanaya leanna khalalka iminka wuxuu ku jiraa meeshii laga kireeyey ayuu ku jiraa wa tanfasikhu way fasakmaysaa bimowti daabati daabada dhimashadeeda iyo walajiiri kii ajiirka ahaa ee nafdiisa kireeyey almucayanayn ee mucayanaynka ahaa fi lmustaqbali inta soo socota ayay ku fasaqmaysaa lalmaadiya maadigii ma fil adhari haddaan qaban oo fa yastaqiru qistuhu qeybkiisa ayaa min almusamaa uga sugnaanay kii la magacaabay waxa uu sheekhu leeyahay ijaaradu waxay ku fasaqantaa daabo iyo ajiir masalan daabo la kala kiraystay oo mucayano ah iyo qof markaa ajiraho dee lasoo kiraystay inuu camal qabto loo soo kiraystay dhimashadooda way ku fasaqantaa weliba markay mucayaneynka yihiin weeye maxaa yeelay dee shaygii caqdigu ku dhacay ee manfacadiisa caqdigu ku dhacay ayaa iminka meesha ka baxay markaa way fasaqmaysaa goormaanay fasaqmaysaa fi lmustaqbal fi zamani lmustaqbal zamanka soo socda ayuunbay ujradiisu fasaqmaysaa lalmaadii kii tegey isaga ujradiisu ma fasaqmayso haddii masalan muddo la kala kiraystay sanad baa la kala kiraystay masalan dee sanadkii lix bilood baa tegey lix bilood baa hadhay daabadii waa dhimatay lixdaa bilood ee soo socotun bay fasaqmaysaa mooye lixda bilood ee tagtay ujradeedii waa sugnaatay iyada haddaba wuxuu hi fayastaqiru qistuhu min almusamaa waxa sugmaya qistuhu bimacnaa qaybkiisii inta maadigee tagtay qaybkii min almusamaa wixii la magacaabay ee zamankan oo dhan lagu wada magacaabay wixii uga qayb ahaa ayaa ayaa sugmaya oo masalan sanadka maxaa lagu kala kiraystay baa la leeyahay intii la magacaabay ee lagu kala kiraystay waxa ka qabta muddadaa tagtay ayaa sugmaya inta kalena way fasaqmaysaa welibana waxaa la fiirinaya baa laidhi xagga qiimaha manfacada ee xagga zamanka lama fiirinayo hadday lix bilood ahayd unu kala barun la odhan maayo xagga qiimaha ayaa la fiirinaya maalan waxaa la kala kiraystay sanad lix bilood markay tagtay ayaa ka soo qaad ay dhimatay lix baa hadhay haddaba bal waxaa la eegayaa qiimaha manfacada masalan hadday lixdan bilood ee hadhay ka soo qaad waxa lagu kala kiraystay daabadaa ama daartaa waxaa lagu kala kiraystay sanadka laba kun ayaa lagu kala kiraystay markaa labadaa kun lagu kala kiraystay lixdii boqolba maxaa markaa qaabilsan kirada dee shan baa qaabilsan waxaan leeyahay kun baa qaabilsan waxaa la eegay haddaba lixdii dambe ayaa la eegay lixdii dambaa waxay noqotay laba kun ayay noqotay lixdan dambaa kiradeedii waxay noqotay manfacadaasi laba kun maxay markaa isu taagan yihiin labadaa kun ee lixdani noqdeen iyo kunkay taasi ahayd maxay isu taagan yihiin ulus iyo ulusaan kiradii horena maxay ahaydee la magacaabay laba kun sooma laba kun uluthaanke uluskeed ayuunbaa markaa sugmaya hadday ta hore badatona waa sidaasi leeg walaa tanfasiku ma fasakmayso bimowti alcaaqidayni labadan arrinka caqdiga heshiisa kala galay dhimashadooda kuma fasaqanto wa mutawalli lwaqfi waqafka kii naadirka u ahaa ee arrinkiisa tawaliyey dhimashadiisa kuma fasaqanto waxau sheekhu leeyahay ijaarada kuma fasaqanto bimowti alcaaqidayn labadii qof ee ayagu heshiiskan kireeye iyo kirayste labadoo kii wax kireeye kii kiraystay mid ahaantood hadduu hadday labadoodiba dhintaan ama mid ahaantood dhinto ma fasaqmayso ijaaradaasi ilaa intay muddadii ka dhammaanaysa ijaaradasi bay ahaanaysa maxaa yeelay waa caqdi laazim ah labada dhinacba mawd kuma fasaqmayso waxa weeyaan waa shay la kala iibsaday oo kale haddii shay la kala iibsado oo kii ibiye ama kii iibsay mid ahaantood dhinto miyay fasaqmaysa ijaaraduna waa noocaas oo kale maxaa la odhan markaa kiraystaa dhintay kiraystood ciddii dhaxalkaaga lahayd unbaa la odhan soo gelinta muddada ku hadhay kireeya ayaa dhintay dee waa soconaysaa unu ninkii intiisii waa dhammaysanaya waxaa kaloonay kuu fasaqmaynin walaa tanfasiqu bimowti mutawalli lwaqfi waqafka kii tawalisanee naadirkiisa ahaa masalan nin baa waqaf mas-uul ka ahaa naadir baa la yidhaahdaa wuu kireeye dee hadduu kii dhinto ma fasaqmayso ijaaradii walow ajara hadduu kireeyo albaطnu lwalu da-dii hore ayaa kiraysay muddatan wa maata waanu dhintay qabla tamaamihaa inta aanay muddadii dhammaanin oo ama ajaral weliyu weligiibaa wuxuu kireeyey sabiyan muddatan buu kireeyey laa yablugu fiihaa bisinni aanu da ku qaangaadhayn fabalaqa bilixtilaami ixtilaam buu ku qaangaadhay falasaxu infisaaquhaa fi lwaqfi inay ku fasaqmayso wey lasabiyi lafi sabiyi sabiga ku fasaqmi mayso waxau sheekhu leeyahay masaladani waxay la xidhiidhaa masale xagga dambe waqafka ah ayay la xidhiidhaa masalan batnigani wuxuu ka soo baxayaa masalan nin baa wuxuu ku waqfay isagoo weliba kala tartiibinaya ayaa wuxu uhi waxaan ku waqfay shayga awlaaddayda awlaaddayda dabadoodna awlaaddooda awlaaddooda dabeedna awlaaddooda ay sii dhalaan markaa qolo wal oo mar uu ku waqfayo badni bay noqonaysaa awlaadiisu badni bay noqonaysaa awlaadiisa awlaaddeedu badni bay noqonayaan kuwa kale kasidana badni bay noqonayaan markay sidaa tahay ayaa wuxu uhi walow ajara albaطnu اlأwal qoladii ugu horeysay qolada ugu horeysay keliya mahe ka labaadna waa la mid haddoo isna iyo ka saddexaadba waa la mid haddii uu kireeyey muddatan buu kireeyey waxaanu masalan qolo walbana wuxuu yidhi muddadiina idinkaa naadir ka noqonaya mas-uul ka ahaanaya ama mid ha aada ama dhowr ha ahaadaan idinkaa mas-uul naadir ka noqonaya buui markaa muddo ayay kireeyeen walow ajara albaطnu اlأwalu muddatan wa maata qabla tamaamihaa muddadii oon dhammaanin ayuu dabeedna dhintay kii kireeye ila muddadanun baanu lahaa qofku mudduu kireey masala sanad buu kireeyey sanadkii markuu lix bilood marayeyb ayuu dhintay ogoobay halkaasi markaa isaga kaga dhammaatay halkaas ayay isagii kaga dhammaatay maxaa markaa falasaxu infisaaquhaa muddada inta hadha inay ku fasakmaysa wey fi lwaqfi maxaa yeelay waqafkii hadda wuxuu mudashadiisii ay ku guurtay marka uu kii kireeyey uu dhintay batnigii ku xigay bay u guurtay dee wilaayana kumale niyaabana kumale markaa kaasi markaa muddada way ka hadhaysaa oo halkaasuu ku fasakmayaa taasi waa taa walow ajara albaطnu lأwal muddatan hadduu kalayo waa maata uu dhinta qabla tamaamiha falasaxu infisaaquhaa fi lwaqfi aw ajara waliyu sabiyan weli sabi yar uu ahaa masalan weli ayaa kireeye oo meel buu ihi ka shaqee shaquu geliyey ama maalkiisii muddatan laa yabluqu fiiha bisin aanu da ahaan ku qaangaaraynin masalan inankii waxa u jiraa waa saddex iyo toban jir dee da sanad buu markaa kireeyey laba sano sanad kalena u harhsan marka marka weliba sanadkaasi laba afartu sanad kale u harhsan markaa muddo uu ku qaangaari karo da ahaan maaha fabaraqa bilixtilaam dabeetana manidii buu isku arkayoo wuu qaangaaray dee mar hadduu qaangaaray isaga iska mas-uul noqonaya uu rashiidnimo ku qaangaadho oo weligan kireeyey wixiisan waa u dhammaanaysa markaa wuxuu leeyahay laa tanfasiqu fi sabiyi sabiga kuma fasakmaysa buu leeyahay oo maxaa yeelay weligu dee tasarufkiisan maslaxa iyo yarkan dantiisa ayuu ugu tasarufayey bacdaba ay dantiisa yahay dee hasii dhammeeyey weeyaan qowlka labaad ee asax baynu nidhi wuu saa u kala cagsinaya wuxuu leeyahy waqafka kuma fasakmayso laakiin sabiga waa ku fasakmaysaayo dee waxa buluuqa ka dambeeyey inaan weliba ahayn ba caddaatay mar haddaan weliba ahayn wuxuu galayna waa fasakmaysaa muddada inta tagtay iyadu ma fasakmayso laakiin muddadu hadday tahay muddo uu da-daba ku qaangaari lahaa ayay ahayd masalan isagoo afar sano iyo maraya afar iyo toban sano iyo shan bilood lix bilood isagoo maraya ayuu sanad kireeyey dee markay shan iyo tobankii u buuxsameen buu dabeedna qaangaadhay dadii buu da-dii buu ku qaangaadhay intaa dambe markaa way ku fasakmaysaa ijaaradii tanfasiqu walasaxu annahaa tanfasiqu biinhidaami daari daarta dumideedii way ku fasaqantaa laa inqiaaci maai ardin dhul biyihii go-idii kuma fasaqanto usta ujirad loo soo kalaysay liziraacatin bal yahbutu lkhiyaaru khiyaar ayaa sugmaya wqasbu daabati iyo wa ibaaqu lcabdi yuhbitu lkhiyaara khiyaar ayuu sugaya waxa uu leeyahay sheekhu qowlka asaxi waxa weeye inay ku fasaqmayso muddada mustaqbalkaa daarti hadday dunto daarti hadday dunto daar baa la kala karaysa roob iyo waxuunbaa duufaan baa ku kaco way isku fadhiisatayba maxaa markaa xaalkeedu noqonaya waxay noqonaysaa inay muddadii mustaqbalkahayee soo socotay inay fasaqanto muddadii hore laakiin ay sugnaato maxaa yeelay magacii iyo manfacadiba meesha waa ka baxeen magacii daartu meesha waa ka baxay daar baa la kala kiraystay manfacadii iyo waxtarkeediina meesha waa ka baxay way fasaqmaysa oo masalan haddii ay shaygani mabiic ahaan laha shay la iibiyey oo qofka gacanta loo geliyey iibku kuma fasikmin hadday ninkii mushtarka ahay oo gacanta ku haystaa ay dhiman lahayd maxaa yeelay waxay leeyihiin xagga iibka ninkan mushtarka iibsaday dee shaygii gacantu ku wada dhigay shaygii mabiicda ahaa gacantu ku wada dhigay laakiin manaaficdan la kala kiraystay ayadaa gacanta laguma dhigay ilaa shay-an fa shay-an maalinba intaad joogto ayuunbaa un soconaysaa waataynu xaggaa lafteeda ka hadlaynay masalan haddii la qadimo kirada haddii la qadimo oo lesaanta karakiraystoo la dhigo qofkii ma wada milkinaya xilli wuu wada milkinaya laakiin milkii mucallaqa buu noqonayaa oo masalan bilba maalinba inta qaabilsanunbaa milkigiisu xaq ahaan ugu sugmayaa xaq ahaan buu ugu sugmaya gacan ku hayn sharciga unbuu leeyay halkaa waxaynu ka fahmaynaa deebaajigan iyo waxaan ummadda lagu waalay ee qofka laga dhiganaya inaan wax sharci ahayn waaye lanqidaaci maaya ardin laakiin dhul ustuujira lizaraacatin in wax lagu beerto loo soo kiraystay biyihiiba hadday gudhaan ayada ma fasakmayso ijaaradii ma fasakmayso uma jeceel bay lahayd ama il bay ama dhaan bay ahayd oo waa go-ay maxaa yeele magacii dee meesha kamuu bixin dhulkii horta waa maga ay joogaan dee booyad inuu usoo dhaansadana waa suurtagal ama inuu yidhaha ka roobkaan la sugayaa intuba waa suurtagal kama haddaaba shayga magaciisii meesha ka bixin ma fasakmayo bala yahbutu lkhiyaar khiyaar baa sugmaya khiyaar baa qofkii u sugmayo hadduu doono wuu fasaqaya hadduu doonona dee saasuu meeshu kalau doonaa unbuu ka beeran ayuunbuu oyin waxay kaloo karaa unbuu ku beeran waqasbu daabati wa ibaaqu lcabdi yuhbitu lkhiyaar daabadii haddii la dhaco ama ay firdhato faras baa laga kireeya ama dameero waa firdhadayba addoon baa laga kireeyo waa firdhaday mustaajirkana wax tafriid iyo gabadfarika hadduu isagu firdhiyo maya wax tafriid gabadfarika yuhbitu lkhiyaara khiyaar ayuu sugayaa oo qofkii door buu yeelanayaa maxaa yeelay dee oobsashadii manfacada ayaa suurtogeli weyday hadduu fasaqana yacni inta soo socota ayuunbaa fasaqmaysa mooyaane intii hore iyadu ma fasaqmayso walow akraa hadduu kireeyo jimaalan awr ayuu kireeyey waharaba dabeedna waa iskaga cararay wa tarakahaa wuxuu kaga tegay cinda almuktari ninkii kiraystay agtiisa raajica alqaadiya qaadiga ayuu raajici liyumawinahaa si uu u masruufo min maali ljammaali ninkan awrlaha ah maalkiisa si uu uga qarashgareeyo daraaddeed ayuu ugu noqonayaa fain lam yajid haddaanu helin low isaga maalan maalan lahu maalu leeyahy haddaanu helin iqtarada calayhi waa ku amaahanayaa fain wahiqa hadduu ku kalsoonaado bilmuktariga ka kiraystay dafacahu ilayhi waa u dhiibayaa wa ilaa haddii kaloonu ku kalsoonanin jacalahu wuxuu yeelayaa cinda hiqatin nin lagu kalsoon yahay agtii ayuu dhigayaa waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan nin baa awr kireeyey cayn ahaantoodu kireeyey ama dime ayay haydba waanu dhiibay dabeedna wuu ninkii wuu iskaga tegay oo intuu iskaga cararay buu ninkii kiraystay agtiisa kaga tegey awrtiina dee qarash iyo wax la siiye ayay doonaysaa ninkaasi fasaq iyo khiyaar toona male ijaaradiina fasaqmi mayso khiyaarna male ee haddii uu doono awrtaa isaga ayaa qarash garaynaya oo ku tabarucaya haddii kale raajica alqaadiya qaadiga ayuu raajicaya ayuu u tegaya oo arrinka u bandhigaya liyumawinaha liyumawunahaa liyumawunahaa si uu u qarash gareeyo macnaha si uu qarashkeoda iyo cidda haysaba uu qarash u siiyo min maaliljamaali ninkan awrlaha ah si uu maalkiisa qarash ugaga soo gooyo awrtan lagu calfiyo iyo qofkan hayaba wax loogu siiyo ayuu maalkiisa uga soo jarayaa fain lam yajid lahu maalan ninkii wax maala uu leeyahay oo aan awrta ahaynba lama hayo ee awrtaasunbuu leeyahay muxuu samaynaya iqtarada calayhi iqtarada qaadigii u amaahan calayhi ninkaas ayuu ku dul amaahan wixii qarash awrtiisa iyo cidda haysa ku baxaysa qaadigii ayaa soo amaahanayo wuu ku qorayaa haddaba taa uu soo amaahday xaggee buu geyn ila isagii qaadigii howlo badan buu leeya wixiisa u gacanta ku hayn maaye wuxuu leeyahay fain wahiqa bilmuktari hadduu ninkan kiraystay ee awrta ay u kiraysan tahay hadduu ku kalsoonaado oo uu og yahay waxaa loo dhiiba awrta iyo ciddaa ka shaqaynaysa mooye meel kale inaanu marinaynin dafacahu ilayhi waxa uu qaadigu soo amaahday ninkaasi u dhiibaya wa ilaa haddii kale oo aanu ku kalsoonayn waa uu iskaga qayili buu isleeyahay jacalahu cinda hiqatin nin lagu kalsoon yahay agtii ayuu yeelaya u dhigaya walahu waxa u sugnaaday an yabiica inuu iibiyo minhaa awrta xaggeeda qadra nafaqati nafaqada qadarkeeda inuu ka iibiyena wuu leeyahay walow adina hadduu u ogolaado lilmubtari ka kiraystay fi linfaaqi nafaqaynta min maalihi uu ka nafaqeeyo liyarjica si uu ugu noqdo jaaza waa bannaayeen fi ladhari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo ninka qaadiga ah u bannaan haddii masalan maal iyo wuxuu soo amaahdaba uwa ninkiina maal u waayo meel uu maal ka soo amaahdana uu waayo an yabiica minhaa qadra nafaqa inuu ka iibiyo inta qarashka ah nafaqadan intay tahay macnaa nafaqada qadarkeeda waxa awrtaa ka goynaya inuu uga iibiyaa buu leeyahay oo dabeedna uu ka nafaqeeya awrtii iyo ciddii kaleba markaa minhaa wuxuu inoogu ishaarayaa ma bannaano dhammaanteed in la wada iibiyaa ila ninkan kiraystay baa lafdiisa xaqiisi ku xidhan yahay yacni wax qarashka lagu bixiyo mid iyo unbuu ka iibinaya qarashka lagu bixiyo haddii uu idnana buuhi walow adina lilmuktari fi linfaaq hadduu u idmo ninkan kiraystay inuu nafaqeeyo min maalihi maalkiisa inuu ka nafaqeeyo liyarjica si uu ugu noqdo dabeed waxa uu bixiya ha dhowta ninkii awrta lahaa si ugu noqdo hadduu taa u fasaxo qaadigu yidhahdo war adigu nafaqee awrtaa hadhow ninkan ka firdhaday markuu yimaadana aniga ayaa ka markhaati kacayo isagaa lagu leeyahay sidaa yeel jaaza way bannaantay fil adhari haddaan qabanno oo ninku intuu nafaqeeyo ayuunbuu dabeetana hadhow weydiinayaa wixii kaga baxay halkaa waxaynu ka fahmaynaa meesha haddii uu qaadi joogo oo aanu arrinkii gaadhsiin oonu la socodsiinu intuu wax iska siiyo hadhowta u yidhahda adaan kaa doonayaa taa ku heli maayo ee waa inuu qaadiga ogeysiiya wa mataa waktiga qabada uu gacanta ku dhigo almuktari ninkii kiraystay addaabbata daabbadii aw iddaara ama daartii ayuu gacanta ku dhigay wa amsakahaa wuu hayey xataa madad ilaa ay tagtay muddatu lijaarati kirada muddadeedii istaqarat ilujratu mushqaayadii way sugnaan wain lam yantafic yaanu kuma intifaacin be waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninkan kiraystay cayntii laga kireeyey ama daaba iyo gaadiid iyo awr iyo dameer iyo midkay doonto haata ama daar ha ahaato wixii laga kireeyey haddii gacanta loo geliyo hadday daar ahayd iyo hadday daaba ahaydba ninkii uu iska hayo shaygii daabadii ama gurigiibuu iska hayey wuu quflay ama daabadiibuu iska hayey sanad baa la kala kiraysto oo sanadki xataa madad muddat lijaara ilaa ay dhammaatay muddadii kiradu istaqarat ilujra mushqaayadii sanadkaa lagu heshiiyey ninkaa way ku sugmaysaa wain lam yantafic yaanu kuma intifaacinbe yaanu daartii gelinba yaanu daabadii raraninba bacdamaaba isagii gacanta loo soo geliyey ujaradii waa ku sugnaanaysa maxaa yeelay manaaficdii laga kireeyey dee waxay baxday isagoo gacanta ku haya ayay dhibatay mar hadday manaaficdii socotay beddelkeedii ayaa ku waajibaya ninkii shayga iibsaday oo kale ayuunbay ka dhigan tahay oo shaygii la iibsaday oo gacantii ninkii iibsaday ku dhintaa haddaba wayn lam yantafic buu yihi yaanu intifaacin waxay leeyihiin waxa isku mid ah intifaacsi la-aantaa ama ikhtiyaar ha uga tago ama cudurdaar masalan hadduu isagu daartii iska qifishown ikhtiyaar ahaan ama daabadii uu ralin waaye ikhtiyaar ahaan waa xukunka aynu sheegnay haddii cudurdaar meesha jira lafdeedana masle cabsi baa timi masalan daabadan wuxuu ukalaysay inuu meel fuulo meeshii baa wax ka dhaceen oo cabsi baa timi rufaqo iyo ciduu raaco ayuu waayey ujradii waa sugmaysaa mana laha bay yidhaahdeen ninku inuu fasaqdo inuu ninkii ka kireeyey yidhaah war dee ceshaa shaygaagii intay bal wax suurto gelayaanna ma laha laakiin waxay leanna waxay dhahen haddii masalan ay suurto geli weydo meeshii uu masalan daabadda u kiraysay hadday waxba ka dhacaan dee meel kaleba ha u fuula bay yidhaahdeen sheekh la yidhaahdo ibnu rifca ayaa isagu wuxuu aada uga dooday haddii khoofkaa iyo cabsidaasi ay jihooyinka oo dhan ba afarta jihaba cabsida iyo imtixaankaasaa ka dhacay oo ninkii meel alla meel u dhaqaajiyo koonfur iyo waqooyi iyo galbeed iyo bari middaa ma hayo taashana inuu meel ku gaadhaa buu doonayay wuxuu leeyahay hadday taasi dhacdo ninkii meel alla meel u dhaqaajiyo uu waayey wax ujraa lagu yeelan maayo buu leeyahay ujradii meelkaa meesha waa ka baxaysaa le ninkii waa kan waxba uga suurtogeli waaye inta kuwa kalena waxay leeyihin sheekhaa mooyaane maye khiyaar unbuu yeelanayaa mooyaane iskama fasaq mayso oo ujrad iskama dhacayso taa wuxuu yidhi mar haddii uu gacanta ku dhigay oo iska hayay ilaa ay muddadii tagtay istaqarat ilujra waa in lam yantafic yaana kuma intifaacin be wakadaa waxaa la mida low igtaraa daabatan buu lirukuubin fuulidu kiraysay ilaa mawdicin meel inuu fulo waqabadaha gacanta ayuu ku dhigay wamadad muddatu imkaani sayri socodka yacni muddo uu socodkeeda uu ku suurtogelaya ayaa tagtay dabeed ileyhi meeshaa loogu socdo ayana waa la mid wa sawaa'un waxa isku mida fiihi xukunka dhexisa ijaaratu lcayni iyo wadimmati waa isku mid idaa sallama markuu dhiibo addaabata almawsuufa daabadii la sifeeyey markuu dhiibo waxau sheekhu leeyahay waxa kaloo la mida oo ay ujradu ayana ku sugnaataa haddii uu nin kiraysto low igtaraa daabatan hadduu daaba kiraysto lirukuubin ilaa mawdicin inuu masalan meel u fuulo wuxuu doonayay inuu xadka ku tago ama berbere inuu ku tegaa buu doonay waqabadahaa dabeedna gacantaa loo soo geliye wamadad muddatu imkaani sayri ilayhi waxaa tagtay dabeed isagoo gacanta ku hayaa muddo ay suurtagal tahay meeshii u kiraystay in lagu tagaa masalan waxaa la yidhi berbera laba maalmood baa loo soconayaa shaygii daabada ahaayee berbere u kiraystay buu labadii cishaba hayey ujradii markaana way ku sugmaysaa maxaa yeelay mar haddii uu dee ninkii isagu gacanta u soo geliyey ninkii kireeyey isaga gaboodfal xaggiisa kala iman kanay isaga manfacadii laga kireeyey ay taxda yadihi ku dhimatay ku baxday markaa ujradii waa lagu leeyay kayn waa berberaba iyuu ku gaarhinin hadduu daaba kiraysaba lirukuubin ilaa mawdicin inuu fulo waqabadahaa uu gacanta ku dhigo wamadad ay tagto muddatu imkaani sayri socodka suurowgiisa muddadiisa ilayhi meeshaa loo socon laha macnaa wakti ay suurtagal tahay meesha in loo socdo ayaa tegey ujradii waa sugnaanaysaa wa sawaaun fiihi waxa isku mida xukunkan aan sheegnay ee ujradu ay ku sugmayso waxa isku mid ah ijaarat lcayni wadhimma ijaaratulcayni iyo ijaaratudimmaba waa isla mid ijaaratudimma waa goorma idaa sallama markuu dhibo addaabata almawsuufa daabadii la sifeeyey markuu dhiibo ayay ijaaratudimaduna la mid noqonaysaa ilaa ijaaratuulcaynku waa kan weeye ijaaratudimaduna waa daaba la sifaynayo mar haddii tii la sifeeyey uu soo dhiibo dabeedna muddadii ay tagto iyaduna waa la xugo wa tastaqiru waa sugmaysaa wa tastaqiru waxay ku sugmi wa tastaqiru fi fi lijaarati alfaasidati ijaarada bimaa kii yastaqiru bihi uu ku sugmayey almusamaa ka la magacaabay fi saxiixati ijaaradii saxiixada ahayd waxaa jirta qaacido aynu horena wuxuuga soo maray faasida kulli caqdin ka saxiixihi fi damaani wacadamihi caqdi kasta oo fasahaadaa wuxuu la mid yahay saxiixiisa xagga magdhowga iyo xagga la-aantiisaba caqdigu hadduu saxiixiisu damaan keeni jirin faasidkiisuna wuu keenaa haddaan saxiixiisu damaan keeni jirin faasidkiisuna ma keeno haddaba halkan wuxuuna leeyahay caqdi kastaana waxaa la yidhaahdaa marka uu fasaado musamihi wixii la magacaabay markuu fasaado waxa sugma baa la yidhi ujratu mathaal baa sugantaa hal meel bay ka soo reebaan hal masale ayay ka soo reebaan marka wuxuu leeyahay marka ay ijaaradii fasaado ijaara faasida bay noqotay ama camal ha lagu qadaro ama muddo ha lagu qadaro ujratu mathaal baa sugmaysa horto oo wixii la magacowday meesha wuu ka baxayaa haddaba ujratu mathaalka ijaaradaa faasidada ahi muxuu ku sugmaa baa la isweydiinayaa ijaaradii faasida ha noqoto muxuu ku sugmayaa ujratu mathalki wa tastaqiru fi lijaarati alfaasidati ijaarada faasidada ujratu lmithli waxay ku sugantaa bimaa kii yastaqiru bihi uu ku sugnaanaya almusamaa ka la magacaabay fi saxiixati ijaaradii saxiixada ahayd ijaarada saxiixada ah muxuu ku sugmayey shayga la magacaabay ee kirada loo magacaabay dee shaygii oo gacanta laysu geliyo ninkii uu la wareego ayay ijaarada saxiixada waxa la magacaabay ku sugmayey ijaarada faasidada ana wuxuu ku sugmaa ujratu mathaalku taasoo kale marka qabdi lagu sameeya ninkii uu gacanta ku dhigo ayuu ku sugantaa waxayse ka soo reebaan dhowr arrimood waxay yidhahdeen masalan markay ijaaro saxiixa ay tahay daarna la kala karaysee la qibdoonayo waxaa ku filan takhliya in la yidhaha waa lagu baneeyey uun laakiin faasidada kuma filla waa inuu ninkiina la wareegaa markay ijaaradu faasida tahay waxaa kaloo la mida masalan haddii ninka wixii laga kireeye lasoo hordhigo ijaarada saxiixadaa way ku sugmaye musamihi laakiin faasidada ku sugmi maayo markaa sidaas ayuu uga jeedaa walow akraa hadduu kireeyo caynan buu muddatan kireeyey walam yusallimhaa ma dhibin xataa madad ilaa ay tagtay in fasakad way fasakmaysaa walow lam yuqadir haddaanu qadarin muddatan oo waajara uu kireeyo lirukuubin fulid ilaa mawdicin meel loo fulo walam yusallimha aanu dhibin xataa madad ilaa ay tagtay muddatu sayri falasaxu annahaa laa tanfasikhu ma fasaknayso waxau sheekhu leeyahay haddii uu kireeyo ninku cayn ayuu mudduu kireeyey walow akraa caynan muddatan cayn ayuu muddo kireeyey walam yusallimhaa manu dhi masalan cayn baa la kala kiraystay laba cisho ka soo qaad wuxuu hi cayntaa waxaan kaa kireeyey laba cisho ninkii kiraynaya muu dhimin xataa madad ilaa ay labadii cishaba baxeen in fasakad ijaaradaasi way fasakmaysaa maxaa yeelay dee shaygii caqdigu ku dhacay oo ah labadaa cisho in shaygaa la manaafacaadsadai way tagtay way tagtay taasi waa masaladaa hore haddaba laba cishaa la kala kiraystay labadii cishaa baxay isagoo ninkii weli gacanta ku haya ninkii kireeyey isagoo weli gacanta ku haya labadii cisho baxay ijaaradaas way fasakanta haddaba wuxu uhi walow lam yuqadir muddatan muddo muu qadarin ee waxaa la qadaray camal waajara lirukuubin ilaa mawdicin marka horeba waxaa la isku ogaa in berbere lagu gaadho wax muddo ana lama qabsanin walam yusallimhaa manuu dhiibin xataa madad muddatu sayr ilaa ay tegtay muddadii loo socon lahaa masalan berbere fal asaxu annahaa laa tanfasikhu ijaaradii ma fasakmayso maxaa yeelay oonay u fasakmaynin ijaaradani dee hadda waxay ku xidhan tahay manfaca uun meeshaa in lagu gaadho ee zeman kuma xidhnaa tii horena zeman bay ku xidhnayd zamankina wuu tegey tanna manfacay ku xidhnayd oo manfacadii dee ma tegine goortii la doonaba waa lagu gaari karaa walow ajara hadduu kireeyo cabdahu addoonkiisa uma intaa dabeedna actaqahu wuu xoreeyey fal asaxu asax waxa weeye annahaa laa tanfasiku lijaaratu ijaaradii ma fasakmayso wa annahu laa khiyaara lilcabdi addoonkiina khiyaar ma leh waladharu annahu laa yarjicu ma noqonayo wa annahu laa khiyaara lilcabdi addoonkina door ma laha waladharu adhar waxa weeye annahu laa yarjicu ku noqon maayo calaa sayidihi sayidkiisa ugu noqon maayo biujrati maa bacda alcitqi ciqiga waxaa ka dambeeya ujradeeda ugu noqon maayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu kireeyo nin baa wuxuu kireeyey addoon uu leeyahay kadib ayuu addoonkii oo u kireeyey oo uu lacagtii ka qaatay waataynu dhi kiraduna cuquudda laasimudarafeynka ayay ka mid tahay intuu kireeyey isagoo ku jira caqdigaa laasimudarafeynka ah ayuu xoreeyey waxau sheekhu leeyahay qowlka asaxi waxa weeye annahaa laa tanfasikhu lijaara ijaaradaa iyo kiradaa marka hore uu sayidku addoonkiisa geliyey inaanay fasaqmaynin maxaa yeelay sayidku dee waxaanuu ku tabarucay ee uu sameeyey waxa weeye inuu milkigiisii suuliyo oo addoonka inuu milkigiisii ka suuliyo xoreeyo manaaficduna waktigaa uu xoraynayey macnaha qoortan ama addoonkan uu xoreeyey manaaficdiisuna waktigaa uu xoreeyey muu lahayn ee cid kaleu ka kireeyey oo intifaacsanaysay markaa cidqigaasi wuxuu la kulmayaa un raqabadii oo masluubulmanfaca ah raqabadii oon wax manfacoy leedahay jirin ayuu cidqigaasi la kulmayaa ila in manfacadiisii waata nin laga kireeyo ninka mustaajirka ah ee laga kireeyey ayaa mutay markaa ijaaradii ma fasakmayso ee isagoo xora ayuu intaa iskaga sii jirayaa oo ninkaa laga kireeyo uu sii shaqaynaya walahalanu laa khiyaara lilcabdi waxaa kaloo asaxa inaanu qowlka labaad ee masalada hore way fasakmaysaa buu leeyahay ee asax waxa weeye inaanu khiyaar addoonku yeelanayn ijaaradaa inuu fasakho cid intaa uu xoroobay dabadeed ma yeelanayo khiyaar door ma yeelan maxaa yeelay sayidkiisi dee wuxuu ku dasray milkigiisa oo khaalisa markaa ma burinayo ninka mustaajirka karaysay manfacadiisa wuu oofsanayaa taanigu wuxuu leeyahay khiyaar iyo door buu leeyahay waladhar annahu laa yarjic laa ayaa halkaa ku jirta adhar waxa weeye qowlkaa hore markaynu ku soconno laa yarjicu ku noqon maayo calaa sayidihi sayidkiisa ugu noqon maayo biujrati maa bacda alcitqi intuu xoroobay wixii ka dambeeyey mushqaayaddeedii sii ma odhanayeen ee xor baan ahay ilaa intay muddadu ka dhammaanayso masalan sanad buu kireeyey lix bilood markay tegeen ayuu xoreeyey lixdaa bilood ee dambe cidqiga dabadeed ee u xorta ahaa yacni odhan maayo mushqaayaddiisii len xor baan aho aniga ayaa maanta mutay addoon aada kiraynaysa meyihiin taanigu wuxuu leeyahy yajricu biujrati mili ayuu ugu noqonayaa buu leeyahay maxaa yeele sayidkii ayaa dee muddada isagu iska isticmaalay wayasixu waxa ansaxaya baycu lmustaajarati cayntii la kireeyey iibkeedu ansaxay lilmuktari kii kiraystay laga iibiyo walaa tanfasikhu lijaaratu kiradiina ma fasaknayso fil asaxi haddaan qabanno ee walow baacaha ligayrihi hadduu ka iibiyo jaaza waa banaanay fil adhari haddaan qabanno walaa tanfasikhu mana fasakmayso waxau sheekhu leeyahy waxaa bannaan baycu lmustaajirati baycu lcayni lmustaajirati cayntii iyo shaygii la kala kiraystay muddadii oo aan dhammaanin la kala kiraystay lilmuktari kii kiraystay waa laga iibin karaa maxaa yeelay qofkii dee isaga ayaaba gacanta ku hayo oo wuxuu kala dhexeeyaa aanay jirin waxay markaa la mid tahay dee shay ninkii oo shaygu dhacay laga iibiyo shay haddaad dhacday in lagaa iibiyaa way bannaanayd shay aad kira haysatay in lagaa iibiyaana waa bannaan tahay walaa tanfasikhu ijaaratu fida saxi asax haddaan qabanay ijaaradun ma fasaq mayso markaa asaxani xagga infisaaq unbuu unoqonayaa mooyaane masalada hore uma noqonayo ijaaradiina ma fasaq mayso maxaa yeelay dee milkigu ma anfinayo ijaaro ma anfinayo oo waxaba qofka u bannaan masalan daar haddaad kirayso oo aada muddo nin ka kirayso inaad dib isagii uga soo kiraysataa muddadiisii oo aad kala kiraysateen waa mid bannaan taanigu wuxuu leeyahy qowl kalaad way fasaqmaysaa kaasi waa marka laga iibiyo ninkii mugtar ahaa ee kiraystay walow baacaha hadduu ka iibiyo haddaba intii muhaajarada ahayd buu ligayrihi kii kiraystay kayrkii ayuu ka iibiye cid kaleu ka iibiyey ama kan kiraystay ha ogolaado ama yuu ogolaan jaaza fil adhari adhar haddaan qabanno waa bannaan tahay taasina maxaa yeelay dee caqdigan manfacada la kala heshiiska lagu galay ee manfacadii iyo dheefsigii shayga caqdigaa ku dhacay ma diidayo raqabadii in la iibiyo oo ninkani manfacadii unbuu dee ninkan gurigan ka kireeyey bisha ama sanadkaa inuu galo intifaacsado marka intifaacsiga caqdigu ku dhacay qofkani inuu ku tasarufo yani shacayntiisan uma diideyso maxaa markaa imanayaa masalan haanigu wuxuu leeyahay ma bannaana maxaanay u bannaanayn ninkan musta'jirkaa gacan ku-hayntiisan ayaa waxay mancinaysaa tasliimkii ninkan loo dhiibi lahaa ninkan marka waxaa masalan qof laga iibinayo dee waxaa laga maarmanaya in la qabdoodsiiyo gacanta loo geliyo shaygii la qabdoodsiin lahaana nin kala laga kireeyey oo gacanta ku haya marka halkaas ayaanay ka suurto galayn buu haanigu leeyahayoo ma ansaxayo in cid kale laga iibiya ilan kii hore marka mugtar laga iibinayay isagaaba wixii gacanta ku hayey waxay leeyihiin cayntan waa laga yar qaadayaa ninka kiraystay ka iibsaday ayaa loo dhiibayaa dabeedna waxaa lagu soo celinayaa ninkii kiraystay si uu manfacadeeda u oofsado ilaa inta ay muddadu ka dhammaanayso muddadii ay kala kiraysteen qadarkaa yaree dhiibitaanku dhacayana waa loo dhaafayaayo yani wax dhibaato a ma laha masalan waxaa la odhanaya bal adigu alaabtaada ka yar guro oo in yar intaad alaabtaada ka yar gurato dee ninkii hays dhex taagown ilaa qabdiga ma hayr ma guurtadu waxay takhliya ahayd bal alaabtaada dabadda ula yarbacdo ninkii hays dhex taago markaa dabeedna is yar dhex taagu laada waan la wareeg ayuun baa la odhan ku soo cesho alaabtaada maxaa yaele waa muddo yar oo aan khiyaar na ku sugmaynin walaa tanfasikhu ijaaradiina ma fasakmaysa markaa waxaanay ninkii musta'jirkaaba ilaa intay muddadii ka dhammaanayso gacanta ku haynaya laakiin ninka iibsaday khiyaar buu leeyahay hadduu ijaaradan hadduu kaanu ka aanu aanu jaahil ka yahay masalan gurigan ma ynu kiraysayn waar dee igu wareeji dee guriga waan kireeyey muddadu ha dhammaatee sug hadday taasi soo baxdo khiyaar buu ninkan yeelanaya inuu iibkiiba ka noqdo kitaabu ixyaai lmawaati dhulka mawaadka ee aan cidina lahayn noolaynteedii ayuu kitaab yahay marka mawaad waxay yidhahdeen culimmada qaarkood waa dhulka aan biyana lahayn cidina ku intifaacin culimmada qaar baa yidhi waxaa la yidhaahdaa mawaad sheekha maawardi laydhaa iyo rawyaani iyo waxay ku xadeeyeen iyagu maa lam yakun caamiran walaa xariiman licaamirin mawaadkaa la noolaynayaa waxa weeye waa meesha aan camirnayn meel camirana aan xariim u ahayn xariimkuna waxa weeye meeshaa dee waxaa meesha la degan yahay ay intifaacsigeedu ku xidhan yahay hadday tahay waddadeedii hadday tahay daaradeedii hadday tahay wax kale meesha aan camirnayn xariimna u ahayn meel camiran ama meesha camiran ha u dhawaade ama ha ka fogaadee kaas ayaa mawaad la yidhaahdaa sheekha lafdiisu taas ayuu xadkaasa hadalkiisa ka soo baxaya alardi alatii lam tucamar qau saasuu ina odhanaya walaa yumlaku bilixyaai xariimu macmuurin bu haddana xagga hore ina odhan xagga dambe dhulka aan la camirin ayaa la yidhaahdaa weligeed ixyaha lagu mulkin maayo daa meel la camiray xariimkeedii na xagga dambu ka yid waxaa markaa u asala axaadiid rasuulka sala allahu alay slam ka sugnaatay xadiid bukhaari warinayo man camara ardan laysat liaxadin fahuwa axaqu biha qofka camira ee nooleeya dhul aan qofna lahayn isaga ayaa mudan weliba dhulkaa in la nooleeyo oo wax laga qabtaa waa mid wanaagsan weeye oo sunno ah mustaxaba haya xadiid ayaa markaa ku soo arooray rasuulku sala la alay slam man axyaa ardan maytatan qofka nooleeya dhul dhintay macnaha nooleeyada waxaa lagu jeeda qofka camiro ee wax ka qabta dhul aan cidina waxba ku intifaacsanin falahu fiiha ajr ajri buu ku leeyahay meesha wamaa akalat ilcawaafi fahuwa sadaqa wixii cawaafiga cawaafina waxa lahay tulaab risq waa wax yalaha xayawaanaadka iska duule iska socda iska risiqdoonka wixii ay ka cunaana meesha u camiray sadaqay u noqonaysaa waxau markaa sheekhu yidhi alardu dhulka allatii taasoo lam tucamar qatu weligeed aan la camirin in kaanad hadday tahay bibilaadi lislaami islaamka bilaadiisa hadday ku taallo falilmuslimi qofka muslimkii wuxuu leeyahy tamallukuhaa inuu mulkiyo bilixyaa noolin inuu ku mulkiyo walaysa huwa ixyahaas lidimmiyin uma sugna wain kaanat bibilaadi kufaarin gaalo bilaadood hadday ku taallana falahum waxaa u sugnaaday ixyaauhaa noolaynteeda wakadalika lilmuslimi muslimkiina noolaynteedu waa u bannaan tahay in kaanad hadday tahay mimaa meelaha laa yadubuuna almuslimiina muslimiinta aanay ka celinin canhaa xaggeeda u leeyahay dhulka aan la camirin weligeed weligeed aan la camirin ama waa la camireeye intii jaahiliya ay camirtay ayay kharaabtay xaqiiqa ahaan in loo helana lama shardiyo eh in la xaqiiso waa in ahar iyo wax daliiliya geed iyo wax allayaaliyo wax ka samaysan toona aan lagu arkin weeye dhulkaa aan weligeedba la camirin ama intii jaahiliyad ay camirtay kharaabay wax calaamada iyo wax ka muuqdaatoona aanay jirin in kaanad hadday dhulkaasi bibilaadi lislaam islaamka hadday dhulkiisa ku taallo falilmuslimi tamallukuha bilixya qofka muslimkaay wuxuu leeyahay dhulkaa inuu ku mulkiya noolayn walow yaanay dowladda iyo maamulka jira uba idminbe maxaa yidhi rasuulka sala alla alay slam ayaa dee idmay oo lagu kaaftoomaya waa shay iska bannaanoo sida dhuxusha iyo xaabada waxaa la ysaga guranayo ayuun bay la mid tahay laakiin in la ogeysiyaa way iska wanaagsan tahay baa la yidhi sida culimmada qaarkood ay shardiyeen markaa qofkii muslimkaa wuxuu leeyahay inuu ku mulkiya noolayn walaysa huwa lidimiyin nool walaysa huwa ixyahaasi dhulkaa aan soo sheegnay ee bilaadulislaam ku sugani lidimiyin dimi uma sugna gaalkaa aynu jizyada ka qaadnay nagu dhex nool isaga uma bannaana inuu nooleeyo oo dhul qabsadaa maxaa yeelay waa isticle iyo dee qabsi dadkii muslimiinta ay dhulkoodii la qabsanayo taasina ma bannaana haddii ay dhulkaasi bibilaadi lkufaar gaalada hadday dhulkooda ku taallo meeshaas aan cidi lahayn falahum ixyawha gaaladii waxay leeyihiin inay nooleeyaan dee daartaada xuquuqdeeda ayay ka mid tahy wax dhibaatina innaga nooleeyaan meesha ay degan yihiin dee nooleynteeda marka xiya hadday ku sameeyaan waa milkinayaan wakadali lmuslim meeshaa bilaadulkufaarka ku sugan dhulkaa aan cidi lahayn ee bilaadda gaalada ku sugan muslimkii waxaa u sugnaaday ixyaauha inuu nooleeyo waase goorme in kaanad mimaa laa yadubbuuna hadday tahay meelaha aanay yadubbuuna yadfacuuna aanay ka celinin almuslimiina canhaa meelaha aanay muslimiinta ka celinin hadday tahay haddii ayse tahay meel aanay dadka muslimiinta u ogolayn inay ka hor joogaan ma bannaano qofkii muslimkaa markaa halkaa inuu xiyo ku sameeyo lianno dee iyagu uga imanaya xoolihiiyo wuxuu xiyeeyeyba meel aan looba ogolayn hadday tahay wamaa shaygii dhulkii kaana ahaaday macmuuran mid la camiray falimaalikihi kii lahaabuu u sugnaaday fain lam yucraf haddaan la garan walcimaaratu cimaaradaas iyo dhismahaasina islaamiyatun ay tahay fa maalun daayicun maal lumay weeye wain kaana jaahiliyatan hadday tahay islaamka ka horna fal adharu annahu yumlaku bilixyaa ixya ayaa lagu mulkinaya waxa uu sheekhu leeyahay wixii isaga la camiray ee bilaad muslimiinta ka mid ama kayrkeed maaligiisii ayaa dhulkaa la camiray leh ninkii lahaabaa leh ama muslim ha haddii la garay ama muslim ama dimi haada haddii aan lahayna kii dhexlaya ayaa leh haddaba haddii la garan waayo fain lam yucraf maaligiisii haddii la garan waayo kii lahaa baa la garan waayo walcimaaratu islaamiya cimaaradan iyo dhismahana waa islaami o dee calaamadihii muslimiinta magacyadoodii iyobaa ku qoran fa maalun fa hada almacmuuru maalun daa'icun maal lumay weeye maal dayacmay weeye muslim ama dimni u sugan imaamka iyo madaxda muslimiinta ayaana arrinkiisa gacanta loo gelinaya ayaga ayaa ilaalinaya intuu maaligii soo baxayo ama iibinayo lacagta ilaalinaya ama baytulmaalka iyo danaha muslimiinta ayaa wax loogu qabanayaayo haddii ay maalig khaasi u soo baxo ayuunbaa la siinaya wax alliyaaliyo wixii masalan xoolaahee sida qaxyada markay ka dhacaan oo kale meelaha loogu yimaado ama jiingad ahaata ama qalab kale ha ahaato ee markaa cid maali gaaro hoolena la garan waayo cid gaar u qaadan kartaa ma jirto waa in masaalixda iyo meelaha mushtaragee dadka wada dhexeeya la geliya sida ma- masaajidda sida in malcaamadaha iskuullada waxaa ka wada dhexeeya dadka ayaa la gelinaya ee cid gaar isaga isticmaalaysa ama u milkiyaysa oo iibsanaysa ma jirto haddii haddaba ay jaahiliya tahay cimaaradiisi waa jaahiliya ahaartii jaahiliyada ayaa ka muuqata faladhar annahu waxaa jaahiliga ah yumlaku bilixyaa ixyaa ayaa lagu mulkinayaa maxaa ilahy xurma wax milki jaahiliya ma laha wax xurmaaho ay leedahay ma jirto walaa yumlaku lagu mulkin maayo bilixyaa'i noolaynta xariimu macmuurin meel la camiray xariimkeedii wa huwa xariim haddaba maa tamasul xaajatu waa ka ay taaban baahida ilayhi loo qabaa litamaami lintifaaci intifaaca taam noqoshadiisa waa waxay baahidiisu baahida loo qabaa meeshani waa ta ay taaban shaygan macmuurka intifaaciisa taam noqoshadiisa faxariimulqaryati haddaba meeshii kaamka ama tuulada yar laga dhigayay xariimkeedu anna haddii meesha ay isugu yimaadaan weeye ee lagu sheekayso wa murtakadu lkhayli meeshaa fardaha la mariyo ee lagu erariyo weeye wa munaaqu libili meesha geela la fadhiisiyo weeye wa maطraxu ramaadi dambaska meesha lagu daadiyo iyo wa naxwihaa wixii lamida weeye waxau sheekhu leeyahay ixye iyo noolayn laguma mulkiyo xariimu macmuur meel camiran meel raacsan oo xariim u ah waxbaan ka qabtay iyo sees baan geliyey iyo sidanaan idhi laguma mulkiyo maxaa yeelay ninkan meesha camiran leh ayaa mutay oo maraafiq ay u tahay xariim waxaa loogu magacaabaya in lagu tasarufo oo cidda ay xariimka u tahay mid cid kale ku tasarufta ayaan la ogolayn haddaba xariimna waa maxay xariim waxa weeye waa wixii baahida loo qabaa ama intifaacsigiisu ay ku xidhan tahay shaygan la camiray intifaaciisa dhammaystirankiisa shaygan la camiray ee meesha laga sameeyey ayaan intifaaciisi taam noqonayna xariimkaa la-aantii aslulintifaac waa la helayaa shaygii waa la intifaacsan karaa oo masalan daartii oo kale dee haddii masalan dariiqyadii oo dhan bay ka xidhaan si adigu lagu soo dadegaba kol salaan loo soo fulana dee waa la soo dhexgeli karaa oo waa la yar intifaacsan karaa laakiin intifaaceedii baan taam noqonaynin meeshaa la-aanteed xariimkaa la-aanteed marka xariimku waxa wey maa tamas taaban alxaajatu ilayhi danta loo qabaa litamaam alintifaac intifaaca lagu intifaacsanaya shayga macmuurkaa taam noqoshadiisa ayay baahidiisu taabanaysaa baahida loo qabaa haddaba qaryadii buu yidhi meeshaa yaree tuuladaah ee reerku ay markaa la dego xariimkeeda iyo meeshaa lagu loogu intifaacsanayo intifaaceedu ku dhammaystirmaya in cid kale loo ogolayn waa annaadi waa meesha ay isugu yimaadaan ay ku sheekaystaan waa murtakadul khayli iyo meesha ay fardaha mariyaan ee ay ku tababaraan ay erariyadaan wa munaaqul ibil meesha geela la fadhiisiyo weeye wamaطraxu ramaadi halkaa la iskaga daadiyo dambaska iyo wanaxwihaa wixii la mida ee masalan xashiishkii iyo halkaa xeryihii adhiga iyo meeshii daadka iyo halkii carruurta ugu ciyaaraysay iyo waa waxoogaygaa riya iyo waxooga iyo hadday haystaan meelahay ugu foofayeen iyo waa inahaa wa xariimulbiri ceelka xariimkiisuna fi lmawaati markuu meel mawaad oon cidina lahayn ka qoran yahay ka qodan yahay mowqifu naasixi ka ka soo dhuraya halkuu istaagayi wey waalxawdu wa mawdicu alxawd darka meeshiisii wey waduulaabu wa mawdicu duulaab yani aaladaa lagaga soo saaro biyaha meeshiisii wey wa mujtamacu lmaa'i biyuhu halkay ku kulmayeen weeye wa mutaradadu ldaabati daabadaasi meeshay ku noqnoqonaysay weeye waxau leeyahay sheekhu ceelkii xariimkiisa isagu waxaa way meeshaan loo soo dhaafaynin marka weliba mawaad ka qodan yahay meel bahgooya oon cidina lahayn xariimkiisu waxa weeye mowqifu naasix qofkan ka soo dhuraya wadaanta hayaa halka uu istaagayo walxawd iyo darkii mowdicu lxawd yani waxa weeye waa halkaa uu iskaga shubayo yaar celasha qaarkood baa inagu foostooyin iyo waxbaynu naqaanaaye ayaa loo dhisaayo berked weyn oo kale sidii camal berked oo kalea lagu shubaa marka xawdku waa ka halkaa lagu soo shubayo weeye waduulaab waa mawdicu duulaab xawdka iyo wixii ka dambeeya waxay ku cadfan yihiin mowqif waxaana looga jeedaa mawdic wa mawdicu lxawdi yacni darkaa meeshiisa weeye meeshaa darka looga samaynayaana xarimkay ka mid tahay wa duulaab duulaabku waa aalada markaa lagaga soo saaraya wadaanta iyo waxaase weeyaan haddii masalan dee taa lagu waraabinaya iyada lafteeda meesha laga samaynayo duulaabkaa wareejinayo xadhiggaa lagu wareejinayo ee biyaha lagaga soo saarayo meeshiisa weeye waa mujtamaculmaayi biyo halay ku kulmayaan weeye mujtamaculmaagu ma mujtamaculmaayi biyuhu halay ku kulmayaan marka xawda kii la sameeyo darkii ee ninkii soo dhurayay iskaga sii daayo waxa weeyaan waa dararkii yarraaye masalan sidaasoo kalea intay saaqyadu raacaan ayaa halkaasoo kale looga samaynayaa meeluu geelu ka cabo meelay loodu ka cabto meel mujtamaculmaagu waa halkaa ay xoolu kasii cabayaan aysa soo taagayaan wa mutaradadu daabati daabadu halay ku noqnoqonayso haddii masalan dee dameer iyo ay wax biyaha ka soo saarayaan markuu soo jiidayana xaggaasoo kale ula kacaa markada biyaha laga shubana dee wuu soo noqda ceelkiibuu dul yimaada si ay waadaantii ugu dhacdo marka haddii dee daabo ay tahay waxaan daabo lagaga soo saarayo ama qof hadduu ka soo saarayo meeshaa lagu noqnoonayo wa xariimu daari daarta xariimkeed waxa weeye fi lmawaati markay meel mawada ayana ka dhisan tahay maطraxu ramaadin meel lagu tuuro dambas wa kulaasati qashin wa haljin baraf wa mamarun iyo meel la maro fii sawbi lbaabi albaabka umaatigiisa wa xariimu aabaari lqanaati ilaha ceelashooda xariimkiisuna waxa weeye maa waa meel low xufira fiihi haddii la qodo naqasa maahu hadiyaheedu ay nusaanayaan ow khiifa ama laga baqanayo alinhiyaaru dubid laga baqanayo wadaaru lmaxfuufatu daarta lagu xeeray biduurin daaralaa xariima lahaa wax xariim oy leedahay ma jirto waxau leeyahay sheekhu daar haddii la doonayo xariimkeeda iyo meeshaan loo soo dhaafaynin mawaad weliba markay ka dhisan tahay wey almabniyati fi lmawaad mawaad laga dhisay matraxu ramaad meel ay dambaska iskaga shubaan wa kunaasatin wa thalj qashinka meel ay iskaga shubaan haddii mee beledkaasi beled baraflaaw yahay meelay barafka iskaga shubaan wa mamarun fii sawbi lbaadi iyo meel la maro oo qumaatiga albaabka ah dee intifaaci baa ku xidhan oo haddii kadinkiiba laga degoo la jaro dee intifaaci ma dhammaystirmayo welibana dee maaha qubaaladiisa uun wax ka horreeyaba cididegi mayso looma jiro hadday meeshu isla wada mamaa tahaye waxa weeye dee ilaa inta uu u mari karo uun ayuunbaa looga tegi karaa qof kale dee waa degi karaa meel hortiisa aho laakiin dee uu mamar ka heli karo kaasina waa daartii wa xariimu abaarilqanaat qanaadku waxa weeye waa ilihii yacni soo burqanayay ama laasaskii ama beeyooyinkii meelaha biyuhu ay ka soo baxaan weeye ceelasha xariimkoodu waa ceelasha noocaasa maa loo xufira fiihi naqasa maahu aw khiifan inhiya xariimkeedu waxa weeye in aliyaaliyo inta haddii laga qodo mid kale ay biyuhu kaga nusqamayaan ay xaggan u jabayaan ama laga baqanayaba inay dunto intaasumaan loo soo jirsanayn meel biyihii ka dho ay kaga uga yacni janjeersadaan ama haddii la wada ay ka dunto ayuun baan loo soo jirsanaynin taasina waxay isku khilaafaysaa dee dhulka adkaantiisa iyo jileeciisa oo masalan hadduu dhulku dhul jilicsan yahay de waxaa laga yaaba in la idhaha toban tallaaba yaan la isu soo jirsanayn oo la idhaha toban tallaaba biyu